jididka Nkominsang degmada Baardheere ee gobolka Gadaa yaa waliba dhax fidhana biyoogii roobka deerta taas oo saameeytay inisdareerowga iyo ganacsiga degmada Baardheere iyadoo waxaanu ku mid eh dadka ka ganacsado suuqyaraha degmada agabsho markaasaya rorodanga shacabka degmada haya sheegahayan in biyong iyo markaasaya iyo haska kulunsadanga roobabka iyo haana ku kooyanga webiga jubba iyadoona shacabka magaalada lama dhininaba iyo kashal marahayanga fuustooyin laka sameeye doomanga haddaba haana ku mid eh shacabka magaalada baardheere ee gobolka gadaa yaa ku hadali sida markaasay ansaamay biyo
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa ismaaciil rashid yile caawa meeshaan jooga waad arkaysaan dee waa magaalada baardheere khaasatan suuqyaro meesha la dhihi jiray roob ugu yaraan adi dhowr iyo toban saacadood socday baa xalayta ka daayey deeri iyo maalin horetoo kalena wuu daayey laakiin adi xalayta wadana mid kaloo kulus oo kusuu daayey biyahan aad arkaysaan oo hadda meeshaan yaalla waxaa weeye waa biyo webiga waay iyo meel kale ka imaadana webiga soo fatahay oo magaalada kusoo fatahay alxamdulilah waxaa hadda dambishe lama soo sheegin oo qof hadda dambeeli ma jiraan u malaynayaa laakiin tiya waxaa jirta khasaaraha hantiyeed baa jiro adiga meeshaan oo dhan maxay ahayd ganacsi dadka furan bay ahayd meeshaan hotel bay ahayd dhammaan oo dhan dhalinyarada ay maamooyin ku ganacsanayeen oo nolol maalmeedka ka raadsanayeen bay ahayd dhammaantood biya iyo harbiyey marka insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka tuugayaa inuu dadkaas si deg deg ah ogadhay deg deg ilaahay siiyo insha allahu tacaala waxaa weeye waa adarta ilaahay bay ka mid waxaan waa wax iska inti abaar wax badan ba abaar laga cawday hadda biyaha laga cabanayo waa iska arrin das okay waa marka insha allahu tacaala waa dadkaan waxaan u rajeynayaa in ay caawiyo dhallinyarada dhammaan waa goobta lagu ganacsanayo ee suuqyare webigii baar dheere gobolka gedo oo zaa'id u soo fatahay fatahaddii oo ku sii darsantay alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh waxu wax kuma yeeloogin wax ganacsi eh wax ganacsiyaal yaryar ma ogi qof wax naftiis kuma waayen ilaah baa mahad iska leh